maskuudku markuu ka awleysanyayo ka manduuqa iyo daliilkii khadaab oo kale uu shamiyo ee uu bal maalan sababtuna waxa wey lafdiga khadaab mafhuumu lmuwaafaqana nasi waa keenaa bal nasi waa keenayaayo de waa wax lafdigii kaba yimo khidaabkii ama nasi uu inoogu sugnaanaya oo ijmaac iyo qiyaasiya wax nasakh ahayn oo deesho markaas ay nooba dambaysaa haddaba si lafdigii haddii lafdi la odhan lahaa waxaa dhici kar mas-uuliyadaasi inay baxaan baa bidixi kar lahayd haddaba si u wada umurahaasi adiladaba ee iyaguna la daliishado oo naskina uu kaba imanayo ama wax nasakhi kara si uu u wada shamliyo ayay lafdigan uba doorteen waa cibaaradii uu lahaa markaa ghazali kitaabkiisa almusasfa alkhidaabu addaallu isagu tilmaamaya ina tusaya cala irtifaaci اlxukmi xukun kor noqodkii waa kornoqod xukun uu kor noqonayo waa halkan dee isaaladii ay kuma sugnayd waa xukun isagu kor noqodkii xukunkuna kol haddii uu sugnaado oo dhaco mar dee dadkii la laazimiyo waa dhacayo waaqaca lama kor yeelo ee macnaa koryeelka halkani waa xagga marka la eego tacalluqii uu afcaal almukalafiin ku tacalluqayay taas baa joogsanaysa kiibaa tacalluqii uu afcaal almukalafiin ku tacalluqayay ayaa halkaa ku joogsanaya ama laguba kor yeelaya bal haddaba xukun koryeelkii khidaabka ina tusaya xukumkii athaabiti athaabiti xukumkan bay iyada nacti u noqonaysaa athaabiti isagu sugnaa bilkhidaabi khidaab ku sugnaa almutaqadimi horeeyey oo bilkhidaabina thaabit buu inoogu tacalluqi khidaabkii isagu horeeyey kuba sugnaa calaa wejin wej ama xaalana loo kor yeelo lowlaahu waa lowla alkhidaab athaani wey waa khidaabka labaad ee addaalu cala irtifaaci xukmi u neyd haddaan khidaabkaasi iman oon u soo aroorin lakaana uu ahaan lahaa kaana ismigeedna waa xukumkaas aynu soo marray lakaana uu ahaan lahaa xukumkaasi oo waa xukumkii markii hore khidaabka dambe khidaabkii hore ku sugnaa haabitan mid sugan sugnaashahana wuxuu uga wadaa waa mustamiran fi jamiici اlazmina almustaqbala midadaa soo socotana si dee markii horeba loogu dhaqmaya xukunkaas si markii hore u jiray wixii waa socon lahaa bihi ay bilkhidaab almutaqadimi kuba sugnaan laha barhkood bihidan waabay kaba tagaan maca taraakhihi oo khidaabkii hore u celiya damaa'irtan iska jira una maca taraakhihi waa maca taraakhi alkhidaabi daali cala irtifaaci alxukmi wey khidaabka ina tusaya xukunkani inuu kor noqday kadib dambayntiisa uu kaba dambeeyey oo iyaday jirto canhu can ilkhidaabi almutaqadimi khidaabkaa ama xukumkaa hore inoogu sugnaaday uu kaba dambeeyey waa tacriif dheerba meesha laakiin shuruudii dee naska lahaabaa inooguba sugan oo marka uu yihi alkhidaabu daallu cala irtifaaci alxukm khidaabkii isagu ina tusayey xukum inuu kor noqday halkaas meeshaas muxuu noqonaya waxaa naasikhi walow de imaka naski tacriifkiisii aynu ku soo jirnay haddana naasikhi baa la tacriifiyey waa naasikhi dee way islaazimayaan naasikhi inay waxa weeyaan rafcu markaas adigu naasikhi baa imaka halkan ee laakiin way islaazimayaan meesha muxuu noqonaya waxaan keenaya ama khidaabkan keenaya xukumku inuu kor noqda waxa uu keenaya waa inuu khidaab sharciya yahay nas sharciya waa inuu yahay taas ama se inoo soo socotay ixtiraazaadka uu inoogu keeni doono haddii ay noqoto uun ruuxii dee markii hore camalkan laga doonaye mukalafka ku ahaaba mukalafnimadiiba kaba baxay waa dhintay waalibaa kuba timi waxaanu khidaabkiiba kuba fahmayn taas baa xukumkii iyo tacaluqii xukumkii uu kaga joogsaday taa iyada naska lama odrhanayo ee waa inuu waxaan wax nasakhaya horta waa inuu khidaab ama nas sharciya waa inuu yahay taas iyadu waa mid xukumkaasna wuxuu leeyahy alxukm الthaabiti bاlkhiطaab اlmutaqadimna ujeedadu xukumkan la nasakhayaana waa inuu marka horeba xukum sharciya ahaa oo khiطaab sharciya inooguba sugnaaday daliil sharciya inooguba sugnaaday waa inuu yahay iyadna waxay kaga ixtiraazayaan haddii bal maala khiطaab baa yimi daliil sharciyaa yimi waxa weeyaan dee wax markii hore jiray buu kor yeelay laakiin waxaa horey jiray oo uu kor yeelay wax maalan xukum sharciya inoogu sugnaaday may ahayne bara alcaqliya iyo markaa markaa dee asalkii hore iyo istisxaabkii wixii inoogu sugnaa intaan salaadda laynagu waajibin salaadi waajib may ahayn oo markaa dadku way iska dayn karayeen ama lamaba iman ahayn salaad baa lagu waajibiyey marka wax markii hore jiray oo ahay inaanay salaadda tukan ama ay dee iyaga ay leeyihiin ay u badnanta inay salaada iska daayaan baa meeshii kaba baxay waxaa hore markii soomkuna waa saasi waxyaalahan laynu maalan laynu dee faray oo dhamiba taas ba ahayd bara'adaasaa kaba horreysay taas oo kale waxaa jiray ee ahaa ruuxu inaanu soom markaa laazim ku ahayn salaadi laazim ku ahayn xaj laazim aanu ku ahayn taan daliilka dambe sharcigaanu iman may ahayn wax xukum sharciya may ahayn bara'adaas bay ahayd dee asliyadaa bay ahayd xukum sharciga inoogumay sugnaan marka waxa weeye waxaan la rafcinayaana waa inuu xukum sharciya noqdo dee daliil sharciya isagu kuba sugnaaday bal taasba weeye arrinta ugu dambaysaana waa inay kala dambeeyaan haddii markii hore daliil sharci uu jiro xukum keenaya laakiin daliilka naftiisii un uu la socdo waxbal maalan ama takhaas yeelaya daliilkii sa istifmo oo kale iyo haayo iyo waxyaalahaas oo kale way wada socdaan dee caamkii iyo khaaskii bay noqonayaan takhsiis buu noqon ee ma noqonayo naskiga waa in iyadoo wixii uu jiray lagu camalfalayba ama uu horreeyey kani uu ka daba yimaado mar dambe yimaado oo ay kala hadsan yihiin ee wax mar wada socda iyadu khaaskii aynu soo marnay takhsiiskii aynu soo noqon marnay ayuu noqonayaa dee farqiga u dhexeeya takhsiiskiiyo naskigiina kuwaas baaba kaba mid ah bal umuuraha weeye oo bal markaa waxaa meesha soo baxaysa uun horta naasikani waa inuu khida daliil sharciya yahay waxaan la nasakhayaana xukum sharciya waa inuu yahay bara iyo waxyaalaha aanu ahayn xukumkaasna waa inuu dee daliil sharciya inooguma sugnaaday taraakina meesha jiro dee kolley arrinta kale muhimkee meesha taalla waxa weeye cibaarada aanay noogu soqnay tacaarud waa inuu jiro ujeeddadu daliilka hore wuxuu keenayo iyo daliilka dambe wuxuu keenayaa way iscaaridayaanoo haddii aan midkood ku camalfallo kii kale laguma camalfali karayo haddii aan tacaarud jirin dee labadoodiiba waa lagu wada camal falayaayo kani xukum dambeha lababa yimaadee xukumkii hore iyadoo lagu la furin karayo kana la furin karayo naski meeshii ma imanayo waa in tacaarudna jiro labadoodii ay dee tanaafi kaba dhexeeyo markaasaa kii dambe naasikhi uu noqonaya kii horena uu mansuukhi noqonaya markaa sheekhu wuxuu uhi ixtiraazaad qaarkood buu inoo sheegaya wuxu uhi walaa yalzamu ma laazimayo calayhi wacalaa hada tacriifi tacriifkan ooma soo gelayo weeye ujeeddadu waa ixtiraazaadkii tacriifkan maasaqada wixii dhacay ee xukum ahaa weeye can ilinsaani insaankii ka dhacay bilmowti dhimasho oo haddii ruuxii salaad baa waajib ku ahayde uu dhinto ama uu waashoo salaadii meeshii ay ka baxdo salaadi waajibkuma ah weeye dee taasi waa maaha xukum sharciga waxa kor yeelay waa daliil caqliya un weeye walow dee xukum sharciguna uu meeshii adkaynayo oo ah ruuxani dee takriiftii hadduu ka baxay wax la saara in aanu jirin oo hadduu waashayba maalan wixii ilaahay siiye caqli ahaa ee keenay takliifku haddii meeshii ilaahay qaatay wixii dee waajibka ahaa ma ilaahay waajibiyeyna waa dhacaya un weeye marka taas oo kale naski ma noqonaysuu leeyahay ina xukumkii kayrkiiba waa kan u socda oo lagu camal faliyo faina dalika kaasi laysa binaskin naski ma noqonayo liannahu laysa bikhidaabin waxaan riday xukumkani riday ma aha khidaab iyo daliil sharciya ma aha ee waa ruuxii oo dee takliiftii mukalafnimadii kaba baxay walaa yalzamu kama laazimayo oo ujeeddadu xaddan ma soo gelayo aan taa kuba tacriifinay maa yurfacu waxa la kor yeelayo oo mima kii akaanuu ay ahaayeen calayhi isaga korkii waxyaalihii ay ku sugnaayeen carabiba ama dadku ay kuba sugnaayeen intii dee islaamka hortii wadalika ka shurb اkhamri wagayri sida khamro la cabo ujeeddadu aanay khamradii loo diidahayn iyo waxyaalihii kaleba ee markii dambe tashriicu yimi khamro ay xataa dee sadr alislaam iskaba cabi jireen waxaanay ku cabi jireen xukum sharciya may ahayn ibaaxada aggaa kamay iman dee kolle daan wax laga nahyin wixii markaas meeshii dee wax laazimayay baan jirin haddaba arrintaas ahayd ee shurbilkhamri iyo waxyaalahaasee markii dambe la xarimay ay noqotay wixii markii hore isaga mubaaxaa ibaax caqliye ayuu ku mubaaxaa ama bara'ada asliyadu mubaax kuma aha baaba'ay ee markii dambe ay noqotay inta la kor yeelay xaaraam noqday taasoo kalena lama odhanayo waa la nasakhaya haddii kale axkaamta shareecada oo dhan dee waxaan markii hore jiray oo dee bara'adaas ay meesha ka saartayoo waxay la wada odhan lahaa waxaasoo dhammi waa wada naasik mansuukh shareecadna dhammaan wada naasikh bay noqon lahaydeen haddaba kashrabu khamri wakayri faina dalika laysa binaskhin sababtuna waa maxay liannahu xukumkaa hore ee ama ibaaxadaasi lam yahbut ma sugnaanin bikhidaabin daliil sharciya kumuu sugnayn oo muu jirin nas sharciya oo lahaa khamradu waa idiin banaantay ma jirin ee ibaaxada caqliyadun baa laguma jirin walaa yalzamu kamana laazimayo ujeedadu waa ixtiraazaadkii oo tacriifkan aan gallay aan sheegnay waxyaalaha imanaya ee meesha dee waxa weeyaan soo gelayana ka mid ma aha oo alfaadaha hore ay noo saaraya dee aan ku yar joogsanayba ma asqadahu wixii uu riday ama dee uu shaaricu kuba riday bikalaamin kalaam muttasilan la xidhiidhsan daliilkii kale ee dee waxaan sugayey wadalika kalistinaa'i wاlgaayati sida sifihiya gaayihi ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisiba uu yihi uma atimuu siyaama ila leyl taam yeela soomkii ilaa habeenkii laga gaadhayo oo gaayahan ila leyl marka la eego wuxuu keenayaa soomkaa dee la yidhi markaa la soomayey inuu joogsanayo kol haddii habeenkii la gaadhana aan la soom ahayn oonu maxal soom ahayn markaa soomkaas dhammaadee wakti intuu ku qaydnaa waktigiisii markii la gaadhay joogsaday iyada lama odhanayo iyadana naska lama odhanayo sababtuna fainahu laysa binaskin walow daliil sharciya uu yahay ee arrinkani naski maaha oo waa takhsiisi laakiin naski maaha maxaana halkaa ixtiraazkii ama inoo saarayo tacriifkii inooga saarayo arrinkan liannahu waa naskan ila leyla oo gaayahan imaka hayru mutaraakhin canhu naskii kale ah atimu siyaamee soomka isfarayay kama dambayn way wada socdaan mar keliyay wada yimaadeen marka kani waa bayaankii aynu soo maray buu noqonayaa takhsiis buu noqonayaa haddii bal maalan uma markaa soom mutlaqun uu yimaado oo beri dambe markaa uu ama mar dambe uu yimaado naskee soomkii mutlaqaa laysfaree sooma un wax ka joojiyey markaasuu naski noqon la waa nas keliyaba ma kala dambeeyaan isaguna markaa kani muxuu ku baxayaa wixii naski takhsiis baabkii kala imanaya o dhami maca taraakhiihi canhu intaas baa ixtiraaska ahayd wey waa ixtiraazaadkii adigu taasun waqaalat muctazilatu muctaziladii waxay idhaaheen waa tacriif iyagu ay ku tacriifiyeen huwa naskigu alkhidaabu khidaab weeye adaalu ina tusaya oo tilmaamayo dee faa'iideyn calى ana mila اlxukmi xukumka wax la mid ah xukumkaa ahaabiti isagu sugnaa bilmansuukhi mansuukhan ku sugnaa ku isaga kale oo miligii ah oo la midi hayru haabitin mid sugnaanaya inaanu ahayn fi lmustaqbali waqtiga soo socda mid sugnaanaya inaanu ahayn khidaabka tilmaamaya ayaa naskigu yahay calaa wajhin wejna bal maalan inoo tusaya oo arrinkaas ama lowlaahu haddaan khidaabkan dambe jirin ama khidaabka adaallo ay kaba cabireen lakaana uu ahaan lahaa mila alxukmi weeye markaa waa inta u dhaxaysa intaasi haabitan mid sugan binafsi alawali naskii hore mid ku sugan adugu waa tacriif qolooyin dee kollay kuwa usuuliyiinta kaa mida ee laakiin a'immadii ictisaalka ahaa ayaa halkana kollay kutub roonroon baa jirta oo waxa weeyaan iyaguna ay kuba tiriyaan marka la eego jaanibka mutakalimiinta jaanibka mutakalimiinta jaanibka fuqahada mahe ee walow ragga fuqahadaba rag iyaguna dee xaggan ictizaal qowlkoodu waha uu jiray jaanibka mutakalimiinta marka la eego kutubtan usuul fiqiga ay jaanibkaas kuwooda usuusha ah ee waaweynba kollay laba kitaabo muhi ayaa kaba mid ah waana mid ahaan tacriifkiisii oo xaggan usuulka weeye waa nimanka muctasilada kuwoodii dee cilmigan usuulka cinaayada weyn u lahaayee kutubta uga dejiyey dariiqada markaa waxyaale qaarkood mooyaane usuushan ama umuurina waa wax la wadaagsanaya meelahan dee uu inoo muujinaya oo meelaha iyaga qowlkoodu ka dunaan qowlkii qolooyinka kale haddaba maxay dhahan waa alkhidaabu daallo calaa anna mila alxukm waa cibaaradan baa yar imika cusubun waa xukumkii ahaabiti sugnaa bilmansuukhi mansuuka u sugnaa mid lamida markaa xukumkii kan la nasakhay xukumkii uu lahaa may odhan kaas khidaabka kor yeelaya ee waa xukumkaa mid la mid ah oo miligii ah inaanu hadhow sugnaanahayn fi lmustaqbal haddii aan khidaabkan dambe imanna xukumkaa miligii waa jiri lahaa taasba iyagu ku tacriifiyeen sheekh wuxu uhi wahada faasidun waa tacriif faasida buu yidhi لأnنahu إida xuja bihada haddii lagu xadeeyo imika naskigii kan lagu xadeeyo lam yakun ma ahaanayo annaasikhu naasikhi ma ahaanayo oo naasikhani musiiran mid suulinaya limaa habata bilkhidaabi alawali wixii khidaabkii hore ku sugnaa mid suulinaya ma aha inay may odhan waadda alkhidaabu daalu calaa ana alxukma ahaabita bilmansuukhi ay mila alxukm bay idhahan xukumkii mansuukha ku sugnaa mid la mida ayaa meesha ka baxaya unbaa hadalkoodii kuma sugnaa kaasi oo inaanu kaasi sii jirahayn oonu sugnaan doonin fi lmustaqbal ayay kaba cabireen haddaba wixii khidaabkii hore ku sugnaa ee naasikhi mid suuriyey muu noqoni xukumka misligii ayuunbaa inuu fi lmustaqbal sugnaaduu meesha kala saaray baa hadalkoodii noqday lianna mila alxukm xukumkan miligii waa xukumkan mansuuka u sugnaa kan miligiisii maa habata bimansuuki mansuuka kuma sugnaa mansuuka xukumkiisii may qaadin ee xukumkaa mid la miday yidhaaheen marka haddaba xukumkan mansuuka ku sugan mid lamidi kumuu sugnayn mansuukan xataa yuziilahu dee ilaa uu ku suuliyeba shaarici binaasikhi naasikhan yimiba wqad bayanaa waxaan caddaynay ana naska fi lugati walizaalati warafca ujeedada isaaladii rafcigii ku sugnaa ee aynu nidhi naskigu waa tahay kii baan meeshan xaqiiqoobahaynba bal adigu tacriifkaa iska dhaaf faslun wanasku naskigu jaa'izun fi sharci markaan eegno xagga shareecadeenna ee caqli ahaanna wax diidayaa ma jiraan sharcigeenniina waaba waaqic waana shay bannaan kollayna dee barhkooda waxay soo naqliyaanba itifaaq halkan marka la eego ahl alislaam ay isku waafaqsan yihiin taasoo dee ciddii diidayna marka la eego nusuusa naskigu kuba yimi ee haddii ay leeyihiin taksiis baan ku magacaabaynaa magaca naski kuma magacaabayne laakiin waxaan waan ogolayna waa khilaafkii lafdi unbuu noqon waa xaggii cibaarada hadday laakiin kuwaa sideedeedba u diidan yihiin rafcigaasi inuu jiro ama isaaladaasi inay jirtana mukaabaray noqonaysaayo bal markaasuu dee halkan showkaani yidhaaho ee dadka caynkaasi dad khidaab u hela ama la soo qaada aqwaashooda kutubul usuul la keeno la hadal qaadaba uma qalmaanba oo dee kuma habboona waqaala daa'ifatun koox baa waxay dhaha min alyahuud yahuud kaa mida barhkoodna dee yahuud guud bay u soo naqliyaan kuwana daa'ifo gaaray magacaabaan laa yajuusu naskigu ma banaano oo dee hadalkooda waxay ogol leeyihiinun inay markaa noqoto taayadii shareecada iyadii laba nasakhin oo waa iyada ayaaba dee jirto oo kale amase dee kuwii iyo dawaa'if iyaa ka mida qowlkii ay lahaayeen inay rasuulka ilaahay nubuwadiisa ay sugayeen laakiin ay lahayn carabun baa loo soo diray annaga sharcigayga waa sharciga mustamirka oo kale taa ay lahayna carabbu kuma khaas yahay wa bihi inkaarkaa inaan dee naske bannaanayn oo naske aanu jirin ayay qaala yidhaaheen shirdimatun koox ama in yaroo min almuslimiina muslimiinta kaa mid ah xagga hoosena waxaa noogu sugan abu muslim alasfihaani ayaa waqtigii hore hadalkaa yidhi bacd almucaasiriin man laa baaca lahum fii culuumi اlfiq wa usuulina bal kuwana ictibaar ma lahaa isaga naftiisaana ictibaar weyn aan lahaynoo horta waa nin dee muctasili ahaa aqoon waa lahaayo kitaab tafsiira iyo kutub kale waa leeyahayba oo xagga macrifo weyn waa lahaa waxay dhahaan dee isaga ayaa kutubtay noogu sugan oo barhkoodna xijaajkii iyo niqaashkii ay soo dhigtaan kuwaa yar waasaca ee bal maalan masaladanna aad u yar bastiya oo waa ninkan abu muslim alasfihaani oo waa nin muctasila waa nin mutaqadima oo kole qarnigii saddexaad iyo tiibuu ahaa laakiin dawaa'if qolooyinkan usuuliyiintaa kaba mida oo ibnu subkiya ay kaga mid yihiin ninkan jamcu jawaami cala kitaabkiisa rafculxaajib laydhaayo qolooyin ay leeyiheen kaba midi iyagu waxay kaba dhigaan hadalkiisu inaanu taa ahayn naskigan aanu kan ah aanu inkirahayne laakiin naski kuma magacaabaye takhsiisunbuu ku magacaabaya oo takhsiiskiibaa waxa weeye bal maalan saa uu kaa horeba takhsiis uga yahay ayuunbaa kan xagga waktigii iyo zamanka uu keenay inuu dee waktigeedoo lagu dhaqmayo markii dambena xukumkii la bedelo mid kala yimaado ama xukumkii in uu joogsado ayuu kaba dhigayaa inay takhsiis tahayo oo wixii bal maalan uma atimu siyaama ila leyl haaye ayuu lahaa waa haayaha lafdigeen aragno xukumka ama soomkani wuxuu muqaya ku ahaa waqti buu muqaya ku ahaa lafdigiina uu kuga yimi haddaba ka saasoo kale laftigiisa muqaya uguba ah iyo kan dee ilaahay agtiisa subxaanah watacaala wakti buu lahaa xukunkan dadku ay ku dhaqmayaan dabadeedna uu joojinayo oo xukun kale uu imanayo ilaahay taa cilmigiisii asarigaabay kuga sabaqday rabbina waa ogaa innaga haynagaba qarsoonaato lafdiguu kuba yimi mudlaq haba ahaadee kasaasana wuxuu kaba dhigayo in kol hadduu arrintu taa tahay oo markan dambe aanu mustamir noqon iyadna taksiisun inay tahay markaa ikhtilaaf filcibaaray noqon haddii taa la idhaha haddii la idhaha dee wuu inkirayeyna wuxuu dee isagu yahayba maxjuujin biijmaaci man qablah weeye waa wax la isku waafaqay waaqicna ah oo dee ciddii diiday ay tahay wax dee ay markaa muuqdo oo jiro mukaabar ahaan u diidayso saa uu showkan yidhaahbada anay kuwaasi khidaab iyo ladoodba ehel u ahayn وhada khadwn qowlkani qowl khadaa weeye buu leeyahay qowlkaas la leeyahay waa inkaarkan muxuu yihi لأna takliifa takliifkan ilaahay subxaanaه watacaala dadka wuxuu kuga kalifay axkaamtan kala duwanuu kuga kalifay fii qowli bacضi الnaas dadka barhkood qowlkood waa qoloyinsa iyagu kuba qabaan ilى الlahi tacaala ilaahay xaggiin buu ahaaday oo yafcalu fiihi waa samaynayaa maa yashaau wixii uu doono oo ujeeddada barhkood baa waxay leeyihin axkaamtan shareecadu mucallal ma aha oo maslaxa dadka iyo umuuraha kuma cilaysna walow qowl dee marjuuxa uu yahay dee ilaahay unbaa subxaanah watacaala xaggiisa isagu dee ka jidayoo si uu doono u jidaynaya marka hadduu dee wakti uuba maalan uu wax jideeyu markii dambena waktikii kale uu bedelay haddii aynaan odhanba waa mucallal aynaan odhan dee taasi waa arrin ilaahay leeyahay oo laa yus'alu camaa yafcal saa umuurahan kaleba oo bal maalan waxyaalaha taas baa weeyaanoo de markaa naskiyo hadduu yimaado wax diidayaa markaa ma jiraan wayo wa calaa qowli bacdi barkood qowlkiina atakliifu takliifkan waa waxa layna farayo laynoo jideeyey calaa sabiili maslaxa ilaahay dee waxa halkan ka gaadhay iyo wax isagay kaba helayaa ma jirto dadkun bay waxaanay u soo wada laamayaane waa maslaxada dadka iyadana dariiqeed baa takliifkan keenay oo waxaan oo dhammi waa iyaga maslaxadood iyo dantood mid aakhira iyo mid adduunyada marka wuxuu yidhi labada xaalo ayuunbaabu takliifku noqonaya labadiiba uu soo celinaya faintaana hadduu yahay takliifku ilaa mashaati haddii la idhaa maye dee laa yusalu camaa yafcalo ilaahay baa dee si uu kolba doono u jidaynaya dadka xaggooda iyo masaalixdoodana waxaan uu ina faray iyo waxaan inaga nahayayaa kuma xidhna laba yidhaaho fayajuusu waxa bannaan an yashaaa inuu doono ilaahay fii waqtin waqti takliifa fardin farad inuu dadka ku kalifo wa fii waqtin waqtina uu doono isqaadow faradki inuu kaba rido markaa de waa jaais waa arrin caqli ahaaneed daliil caqli ahaaneed iyo ama niqaash caqli ahaaneed taasi markaa waa shay bannaan weeye oo dee wax maanico marka halkaa naskay ku sugani ma jiro wain kaana hadduu yahay waxaan takliifkan iyo waxaan ilaahay inoo jideeyey wuxuu ina amray iyo wuxuu inaga nahiyeyba calaa waji maslaxati maslaxada dadka uun taas uu tabacu yaho dee waa wixii kolba maslaxo u ahaa waktigan ay joogaan iyo meeshan ay joogaan iyo umuurahaas bal maalan haddii arrinkan iyo takliifka iyo tashriicu taa dariiqeed uu yahayna fayajuusu markaa waxaa bannaan an takuuna inay noqoto almaslaxatu maslaxadu fii waqtin waqti fii amrin amar inay maslaxadii dadkii ugu sugan taho dee waqti marka la eego inay maslaxadu ay taa kuba sugnayd inay camalkan loo jideeyo dabadeedna markay wakti bay lahayd haayay lahayd wixii dee markay arrintii iyo axwaashoodu isbedesho maslaxadii baa dhinac kale isu bedelayso waxtii ka duwan baa maslaxo iyo dantoodu ay ugu sugnaanaysaa in tashriicu noqdo wa fii waqtin aakhara fii hayri waa fii hayri hada alamri amar kale inay maslaxadu uguba sugan tahay oo bal markaa arrinkii ilaahay dee axkaamtan kala duwanuu jideeyey ee barkood intay wakti lahaayeen markii dambe ay joogsadeen axkaam kale ay timi dadkiibaa dee tarbiyadoodii iyo wixii maslaxada iyo faa'iidadu ay uguba sugnayd unbaabay ahayd markay tii joogsatayna maslaxo kalea meesheedii timi naskigii taasaa keenay inaga dadkayanay uba muuqantaasi oo ha kaba qarsoonaatee marka mid kastoo la yidhaaho falaa waja lilmanci minhu haddii la yidhaho takliiftu waa calaa maa yashaa allahu subxaanah watacaala iyo haddii la yidhaaho waa calaa wajhi maslaxa waxaan ilaahay dadka farayo ee anagu kaba nahiyayo loo jideeyey mid kastaba dee ma keenayso inuu naskigii uu mamnuuc noqdo mid kastaba waa wax bannaan weeye taasi waa adigu intan fasalkani waa naskiga sugitaankii waxyaalaha kale ugu weybana naskiga maanta waa waaqa qur'aanka ama amilada inoo dambaysa ama horena aan u soo aragnayo yaanu badnaan nuusan dee kutubu tafsiir kolkol kuba sugan ee ay boqolaal aayadood kaba dhigaan inay mansuuqyiin kolley arrinku taa maaha aad bay u xadaysan yihin oo waa kooban yihiin laakiin axkaamo mar jirtay oo dee wakhtiga lagu camal falay markii dambena la joojiyey oo bal inoogu sugan qur'aankiina way jiraan oo aayaadkii oo ee waaba shay waaqice taasi waa daliilkii caqliga haw kole cibaaradan fasalkan oo dhan sidaa uu yahay buu ugu sugan yahay kitaabka la idhaha alfaqih walmutafaqih ee khadiib albaqdaadi leeyahy waanigii maalintii dhaweydna sheegayey cibaaro isaga uu ku soo naqlinayo o kale bal dee casharkii shalay inoogu dambeeye casharkii shalay oo kale halkii ugu dambaysay wasaxiixu annahu yajuusu fii jamiici maa dakarnaayo oo kale taa nafteeda kitaabkiisa markuu soo dhigtay qaala samictu ayuu kaba cabira markaa ma garan inuu dee kitaabkan sheekha laga maqlayo laga dhagaysanayo uu kaga maqlay iyo duruus uu xaadiro inuun hadalka kaga maqlay been hadalkaa aynu soo aragnay wasaxiixana yajuusu fii jamiic maa dakarnaahu cibaaradiisu yidhaa samictu abaa isxaaq alfayrisi abaadi laakiin halkan isagoon ina sheegin buu soo naqliyo adigu laakiin kolay ayaama horena waxaan lahaa kitaabkan qawaadic aladila kol cibaaradan halkan ku hayno unbaa kuba timaada waana isku wakti bay ahaayeen markaa ma kala garanayo dee inay tawaarud alkhawaadir ay tahay oo cibaaradooda ay iswaafaqdayna mawduuc keliya ka wada hadlayeen alfaadoodii markaa macni way iswaafaqayaan alfaadii saa isku waafaqday in midkoodkii kale ka qaatay laakiin markii dambe waxay wada caddaatay inuu asalka uu yahay kitaabkan aan hayno ama meye sheekhan aan hayno abu isxaaq shiraazi oo dee khadiibna waxaan meye khadiibna aan arkayba isagoo meelo san uga soo naqlinaya hadalkiisii buu soo naqlinayaa isagii buu sheegayaa haddana xalay waxaabaan arkay iyadoo qawaadiculadilana meelo halkan naskhiga ah taas isagoo leh abu isxaaq walow kitaabka tabsira ay tahay cibaaradiisii wuxuu abu isxaaq ashiraasi uu nisbeeyey ninkan imakaan hayne abu muslim alasfahaani xagga hoose inooguma sugan inuu naskhiga inkiro oo kale iyo ayuu u nisbeeyey isagoo leho bal markaa walow raggii ay rag isku wada waqti ahaayeen haddana waxaad moodaa kitaabkeenna maa ka asiilka ah ama sheekhanoo dee raggaa kale waa kutubtooda waxyaalahay kaba faa'idaysteen cibaaro ahaan iyo cilmi ahaanba wallah subxana wa tacaala acla aclam bal intaanan yar bilaabin kolley waxyaalo yar agaa jiray dee mawduuciisiina waaban kala baxno mawduucii mujmalka iyo mubayanka ama bayaankay ahayd wax sidaas oo sii culusna bay ahayne laakiin haddana waxaad soo aragteen un baa laga yaaba inaan wax yar iska weydiino saddex aayadood iyo xadiid bay ahaayeen waana umuuro culimmadu ayama bacdigood ay yidhaaheen ijmaal baa kuba sugan de ijmaalkaas wixii soolinayaa haba jireen qur'aankii ama adiladii ah kaba helo bal ta hore waxay ahayd waa ilaahay qowlkiisii uu yihi subxaanaه wa tacaala walaa yudaara kaatibun walaa shahiidun oo suuraة اlbaqara ama aayaddan dee qur'aanka aayaadkiisa ugu dheera aayadda deynka dhexdeeda kuba sugan culimada qaar baa yidhi waa mujmal ama ijmaal baa kuba sugan ijmaalkana kolley tacriifkiisi iyo waxa uu yahay waan sooba aragnay markaa su-aashu waxay ahayd ijmaalkaas maxaa wajkan dee xaggee ijmaalkani kaba imanaya say aayaddan ama cibaaradaasi ay mujmal uba tahay taas bay ahayd marka maxaa nacam ayuu adugu waa ism faacil iyo ism mafcuul faacil mafcuultaasay wadaan ism faacilna waa noqonayaa ism mafcuulna waa noqonayaa lafdiguna waa mid adugu qiraa'ad shaadlaa weya qur-aankan salaada inaan ku tukan karaynaa sax waay macna qaadanaysa halkaasaa ijmaal ku jira yaa wax ku daraya kolley hadal kuu dhami nacam horta intaasaan ku kaaftoomaya waktigeena aad u haysanaa yar waktigaan haysanaa aad u yar ijmaalku lafdiga marka hore darar iyo ficilkan iyo labada ismee ka dambeeya ina ijmaal lafdi ahaan kuma sugnaa oo wadci ahaan kuma sugnaa wuxuu imika ka yimi xag tasriifkuu ka imanayaa oo khaasatan tadciifkan ficilka galay oo meeshii laba xaraf ay isku idqaaman yihiin xarakadii kala saari lahaydee labadan xaraf markay kala baxsan yihiin muuqan lahaydna aanay muuqanahayn taas baa dee si aad tidhaaheen waa arrinku sawaab weeye marka haddii aan nidhaahno imika halkan bal majhuul loo bineeyo ficilkan ama laga dhigo asalkiisa yudaarar inuu ahaa oo qoloyna ay aqriyeen haata saxaabadana saxaabi aqriyey walaa yudaarar kaatibun walaa shahiid macnuhu wuxuu noqonayaa lama dhibayo ruuxii dee dadka wuxu qorayey ee daynka iyo wixii mucaamalaadka u kala qorayey isagoo dee aan haleelahaynba isagoo mashquula isagoo taas la yidhaaho dee wax weyn ama la taxriijiyo la yidhaho haddaad deesan yeeli weydo dembi baaba kaaga iman ama wax kale laguma dhibo kii kaatibka iyo kii shahiidka ahaa oo iyagii lama dhibayay noqon haddii la yidhaha yudaarin bay ahayd oo ficilku musama u binaysan yahayna macnuhu wuxuu noqonayaa kan kaatibka iyo kan shahiidka iyaanay dhibin oo ay kala dii ilaahay keedkii dee shahaadadii uu taxamulayna diidma uu diido oo kale sideedii uu sheegi waayo waa darar ibraar weeye kii kaatibka hadduu sidiisii wuxuu qori waayo wixii loo yeedhinayo wax kale uu qoro ama uu diido yidhaho dadkii waxba idinka idinma qorayaba iyadoo dee baahidaasna ay jirto nooc darar bay noqonaysaayo markaa isaga kaatibkii iyaanu wax dhibin iyo shahiidkii ama yaan la dhibin waa halkan sababta waxaa keenaynaa ficil waa intan tadciifkan ficilka kuba sugan baa arrinka uu kaba dhashay iyo xag tasriifaan saa uu sheegayana mukhtaar oo markaa mukhtaar nikada haddii la yidhaha waa kii dooranayay mukhtaar nikadana waxaasaa laga doortay uu noqonayo taas ujeedadu waxyaalo kale hadday si raacaan kolko lafdiga la kala farqin karo haddana dee imika ilaahay subxaana watacaala mukhtaar weeye waa kii doortay rasuulkiisii salawaat ullaahi wasalaamu calayh rasuulkii ilaahay waa mukhtaaro waa kii la doortay oo lafdigii isaguna waa nooc ijmaaloo taa yimaada bal waxaa la mida in laa tudaara waalidatun biwaladihana tan un bay la mid tahay oo labada macnoba way ixtimaalaysaa labada macnoba way iman karaan iyadoo majhuul loo bineeyo iyadoo markaa musamo loo bineeyaba aayadda kale iyadana bal maal ilaahay uu yihi dee fatayamamuu saciida طayiban famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu waxaani minhudaa maanta maqsuud ahayd bal taasna culimmadu waxay yidhaaheen ijmaal baa ku sugan bal ijmaalka halkan kuma sugane wuxuu keenay culimmadu inay masaa'il farciyah ama masaa'il ay isku khilaafaan oo axkaama waxaasi bal maalan ay iskula khilaafaan aan sheegi doono iyadna wejka ijmaalku bal cid kaban ciddii hore hadashay ahayn ha hadasho ijmaalkan halkan ku sugan haddama aha marka aanay minhu lama socon ee markay minhu la socoto walow deen waxa weeyaan ta kalena tan aayadda kalena ay tan raadaynaysa inuu isla macno noqonayaan ijmaalka halkani muxuu yahay bal waxaa ka dhalanaya anaa sheegi doona cidaan ciddii hore hadasho ayna ha hadasho adiga ma horta balaad hadasho ii yarkaadi intii hore ijmaal baa ku sugan baan idhi ijmaalku xaggu ka imanaya wadwaye iska wad adigu hay iska wad had qudariya iyo xanaabilada iyo waaa horta sidii markii awooduu lahaa ibraahim waa waxna wadcigay ka imanayaan waxna tacliilkan iyo iclaalkan meesha yimi ama tasriifkay kaba imanayaan imika minta ayaa macaani dhowray ku timaadaa oo dee waxoogaa ah labadani ay kaba mid yihin marka macaanida minta waxaa ka mida inay ibtidaa'iye noqoto oo amhiladii koobnaydee ajrumiyada aan kuma bilaabanayno ee sirtu min albasrati ila alkuufa oo kale dee socodkii baa basro ka bilaabayey kuufuu gaadhayaa oo kale waa min ibtidaa'i markaa ibtidaan waxaa kaloo macaanideeda kama mida tabciid inay u timaado macnaa wax bacdigii ay uga timaado dee macaani kalena way leedahay marka oo kolkolbaaba ismiska noqon karta mintaa haddaba in labada macnay leedahay lafdigan keliya ayaa wadalahoo xaggan labadan macno iyo wax ka badanba waa ixtimaalayaayoo ijmaalku wuxuu kaba yimi macaanida ay mintu leedahay markaasa bal maalan dee maxamuud ilaah ama sheekh maxamuud haddii aan mintan ibtidaa'iye ka dhigno waxaa macnuu noqonayaa oo macnahay keenaysa waana sida xanafiyada iyo maalikiyada iyo qolooyinka ale dhagax iyo wax alla wixii dhulka korkiisa oo dhan baa lagu tayamumaya qowlkooda uu noqonayo masxigan la leeyahay wejiyadiinna iyo masaxa gacmihiina ee waa ibtidaa minhu ay ibtidaa'i min saciid idinkoo masxigaas saciidkaa ka bilaabaya oo markaa dee waxa weeye waxba shardi maaha wax gacmihii soo gaadhay ama gacmaha ku soo dhegayoo wejigii la marin ama gacmihii la marinayaa inuu jiro ee waa ibtidaau lmasxi baa min asaciid noqon ama minta haddii tabciidiyo la yidhaaho macnaha waa wax ka mid ah saciidkii waa wax ka mida saciidkii oo de markaa wax ka mida saciidkii wejigiina ku masaxa marka taasi waxay keenaysaa dee waxa weeyaan ciiddaas inay noqoto gubaar yeelanaysa soo raacaya gacmihii oo wejigiiyo gacmihii la marinayo taasaa waxay keentay waxaan lagu masaxayo madee turaabka gubaar kalea shardigiisu noqonaya oo kaasun baa lagu tayamumi karaa wax kale laguma tayamumi karo mise wixii dhulka korkiisaba ama ahaa sida dhagaxi iyo wixii la midka ahaaba waa la yskaga tayamumaya waxaa ka dhashay markaa ee umuurahaasin ah aimada saddex xanaabila iyo shaaficiyana qowlkoodu inuu turaab meeshii jiro kuwana may ee turaab ha jiro nuurad ha noqoto quruur ha noqoto dhagax haba noqote waxaa maa waja alardi kulli dee waxay u noqonayaan wax lagu tayamumo gacantii kala saare wejigii iyo gacmihii la mariyo marka loo baahday ee dee aan la isticmaalahayn biyo la isticmaalayaa jirino ee waddamada qaarkood madhabta maalikiyada ee aada xoogga ugu leedahayna kolkol masaajidooda dhagxaan baaba iska taalla ay iska sitaan ma kolkol ay qaataan oo iskaga tayamumayaan dhagax loogu sii talagalay dadka iyo waxyaalo sida maqrib oo kale iyo bal taasna wuxuu kaba yimi wadcigani mintan ayaa macnaheediibuu kaba yimi oo dee ibtidaa'iyana way noqotaa marka la eego luqo ahaan waxay noqotaa tabciidiya halkan haddaba aayaddan markay gashay ma ibtidaa'iba mise waa tabciidi halkan baa ijmaal ku yihin labadii waa ixtimaalaysa labadii macaanidaasaa kaba ratimaysa aayadda iigu dambaysa halkan aayaadkii waxay ahaydba waman qutila iyada kolkol waxaaba la socoto qariino macno xadidaysa ayaa laba socotay laakiin bal lafdigun baan eegayaan ku joogsadeen waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi suldaanan kollay weliba arrin aynu soo maray marka saa la yidhaaha aad ama ay isku mid noqonayaan cibaaraad matniga ku soo aragnayo xagga ijmaalku wuxuu ka yimaado sheekhuna soo sheegay bal taasna ijmaal baa culimmada qaar ay yidhaaheen waa mujmal ijmaalkaasi isna xagguu kaba imanayaa laba ruuxuna day ku noqnoqdaan waa yar dhib dee cid kale mala ma soo aqrin baa laga yaabaa miya waxba xishood ku dhib ma lahay nacam naftiga suldaan nacam yaa wax ku sii raacinaya casharkiina maanta way joogsanayaaba suldaan hortain waa laftigan dee waa xujo iyo wax laguma fasiro mooye waxyaalo dhowrana waa ixtimaalaya halkii aynu soo marray waatuu xaqahu yowma xasaadi oo kale ayaa wuxuu ina soo yidhi waxaa ijmaalku kaba iman karaa inaan lafdigan loo dejin lildalaalati calaa shayin mucayan suldaan xujuu noqon suldaan kale oo dee bal maalan diya qisaasoo dee shay mucayana oo dee xadaysan oo jinsigiisiiyo qadarkiisiiba la garanayo inaan waxan marka horeba loo dejin oonu lahayn oo ujeeddadu waxyaalo kadee wax yar iyo wax badan umuuro kala duwan oo ixtimaalayo taas baaba ijmaal ka yimaadabayna soo dhawaatu xaqahu iyo ilaa bixaqiyatii inooguma soo fasiray marka lafdigan suldaan walow maanta qariina ay la jirto falaa yusrif fi اlqatli qariino dee meeshuu qisaas keenaysa aayaddii kale walakum fi lqisaasi xayaatuna iyaduna ay noqonayso wax lagu fasiro ijmaalka lagula suuriyo ama macnahan aan halkan aad u wada caddayn lagu fasiro qariinadan iyo taa kaleba ay noqonayso laftigan suldaan baa ah dee bal maalan markaa xujo iyo lagu fasiro ama tasallud lagu fasiro ee diyadii waa noqon karaa waxaan loo yeelay qatli iyo qisaas uu qisaasto dee qatluguna markasta maba yimaado in waxa weeyaan ma yimaado in wuxuu noqon karaana dee wax kaloo tasalludkan dee ruux baa in isagii xaq baa laga hayaaye qowl ahaan iyo waxyaalaha uu leeyihiy xujo ahaan marka umuurihii walow aan leenahay qariina maanta la jirta falaa yusrif filqatlida kaba dambaysa iyo aayaadkan kale qisaastiya keenaya haddana laftigan suldaan ayaa sidiisa ee lidalaalati calaa shayin mucayan waatan dee xujada lagu fasiro kolkol cilmi ay ku fasiraan waxyaala lagu fasiro suldadii kale uu noqdo markaa shay mucayana oo dee isagu jinsigii iyo qadarkii si kasta ay u cad yihiinba inaan looga dejin baabay noqonaysaa oo halkii xaqahu buu lamid noqonaya ijmaalka halkaasu kaba yimid bal xadiidkii oon jeclay cid kale inay ka hadasho xadiidku wuxuu ahaaba oo lafdigan soo qaatay waqtu lmagribi maa lam yadib shafaq macnaa waqtiga magribku wuxuu gelayaa cadceeddu markay dhacdo waxaanu soconayaa ilaa inta aan shafaqu dhicin maa lam yaqib shafaq walaalfaadihi xadiidkay taasi mid ka mid ahayd saxiixa muslimna wuu inoogu sugan yahay xadiidkii mawaaqiidda in halkan waxaabay yidhaaheen oo la yidhi iyadna ijmaal baa ku sugan ijmaalkaasna waxaa ka ratibmay waqtiga maqrib baxayo ama cisho ay soo gelayo iskhilaaf culimmada ay iskuba khilaafeen oo dee barhkood buu inta kuwa kale ay leeyihiin ka sii waasacsan yahay oo kale sababtuna waa ijmaalka meesha jira xadiidka jira bay yidhaaheen marka ijmaalka awajkiisu muxuu yahay oo maxaaseba markaa halkan uu mujmala u tahay wax gacantaadana maarka maaha waa mujmal baa la leeyahay ijmaalkaasna wuxuu keenay masaa'il khilaafiya ayaa meesha jira culimmada ijtihaadkooda uu ku kala duwan yahay sababtu waa markaa dee iyaga bal maalan halkan mowqifkoodii ay kama joogsadeen cibaarada ama wixii daayay bal maalan nacam waay waay marka ijmaalku ma waiba ma wax sii dee daari ah mise waa wax waiya wadciya mise uu sheegay ashafaq waa lafdi mushtaraga alqurqudii aynu soo marray iyo allacayn buu la mid yahay lugada markaa cadceedu dhacdo casaankan ka hadhayna shafaq waa la yidhaa casaankaasi markuu baaba'o intaan wiilku madoobaan caddaan baa markaa ay noqotaa haddana dee ta yaryar caddaan wax ah marka dambena waxay noqotaa dee madowgii baa markaas wada imanaya markii ahaartii cadceeddu ay meesha ka wada baxdo bayaadkaasna waa la yidhaahaa casaankana waa la yidhaah labadiiba luqadii waa ku yahay xadiidkiina waxa kuba yimi dee taas qur'aankana dee waata bishafaq baa inooguba sugan tahay haddaba lafdigani xumradiina waa ixtimaalaya oo markaa in la yidhaaho maqribku waa soconayaa ilaa inta casaankaasi ka baaba'ayo waxaa kaloo uu ixtimaalayaa bayaadkii oo ah salaada maqrib dee waa joogtaa salaaddii cishaayna ma gelayso ilaa bayaadku suulayo sawaad imanayo haddii bal maalan aan nidhaahno waa ilaa bayaadkana waxay noqonaysaa casaankii oo baxay weli ilaa inta waxyaalahaas dee kolley wakhti dheerna ma qaadanaysa ay jiro bayaadkaasi inaanu salaadii cishaaye ay gelin baa kaba ratibmaysa taas baa ijmaal ku yahay ijmaalkuna wuxuu kaba yimi lafdigan baa mushtaraga si qurciga aynu kuba soo maray labada macnoba luqo ahaan loogu dejiyey labada macnoba uu luqo ahaan ugu lahaa ayaa shafaqu xumrada iyo bayaadka leeyahay waxaa jira haddaba daraquni iyo bayhaqi iyo xadiid ay wariyeen oo xadiid ibnu cumara oo marfuuc ahaan lagu wariyey oo keenaya shafaqani inuu xumrada yahay laakiin isaguna marfuuc ahaan ma sugna oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiid marfuuc oo inooga sugan oo macnaha xadidaya ma jirtee laakiin waa kalaam ibnu cumaro waa mawquuf weeye waana saa dee ay ku tegeen a'immada intooda badanee iyagoo kaba dhigaya wakhtiga maqribku ilaa intaa casaankaasi sii muuqdo inuu joogo marka casaankaasi baaba'ana ama uu tirtirmana adigu qarsoomana in salaadii cishaay ay gelayso xanafiyada oo kale dee qowlkoodu shafaqu waa bayaadkaas oo ilaa bayaadkaasi suulayo salaaddii cishaay ma gelaysa weeye oo markaa waxaa u dhaxaynaya waqtigii salaadda cisha ay gelaysay iyo bal maalan ayaa a'immada agtooda farqi u dhaxaynaya oo waqti qoladan ay leedahay cishaaye waa joogaabaa kuwa kale ay leeyihin maya weli cishaaye ma gelin sababtuna wuxuu kaba yimi wax kale maaha waa lafdigan baa lafdi mushtaraga ah luqada xumrana waa la yidhaha bayaadna waa la yidhaha xadiid ahaanna inooma sugna walow xadiidkaasi jiro laakiin marfuuc ahaan inooma sugna laakiin wuxuu adigu dee ibnu cumar oo kale qowlkiisii oo isaga waaba inoo sugan yahay kolleyba waana isay raajix yeelaan intooda badan oo shafaqu inuu yahay xumrada halkan laakiin kuwaasna ma diidana in luqada bayaadkana uu yahay oo luqadii ma diidane laakiin xadiidka marka la eego ayay leeyihiin waxa weeye xadiidkani xumrada weeyaan maaha luqadii inay leeyihiin maya luqada ma jira maaha luqadii waa laysla meel dhigo waa lafdi mushtaraga bal waaye intaas bay ahayd waanan intii aan ka gaadhno inta yarayno oo dhiban sheegan bismi illahi الرaxmaan الraxiim fasl wama اlbadaءu fahuwa an yadhara lahu ma kana khafiya calayhim na waxa aynu ku soo jirnay naskigii tacriifkiisii baan soo aragnay markaas waxaanu inoo raaciyey naskiga xagga jawaaskiisa sharci ahaan uu yahay mid jaa'isa ee waana qowlkaasi kollay qowlkii xujada iyo adiladaba lahaaba weeye ciddan uu kaba soo inqilinayay inkaarka yahuudeed iyo taasna waxdii aan ictibaarinayna maaha qolooyinka uu yidhi shirdimo muslimiinta ka mida waa nin aan magacownayba bal isagoo waxaabuu leeyahy ama takhsiis buu kuba magacaabaya kolkol khilaafku lafdi buu noqoa sidan soo sheegnay hadduu inkirayana huwa maxjuujun biijmaaci maa qablah iyo dee adiladii ay keenisay sida maa nansakh min aayatin aw nunsiha iyo dee umuuraha inoo sugan ee ay inoo sugan tahay in waxa weeye wax la nasakha oo shareecadeenii kaba mid ah ama taasi uu jiro bal ilaahay makadana qur-aanka inaguma sugayn umuura sidaasi bal taas baa jirtay halkan fasalkan hore wuxuu inoogu sheegayaa ama inoo kala farqinayaaba ama inoo caddaynayaa naskhigan laynoo soo tacriifiyey shareecadeennana kuba sugan ee aynu meelihii lagaga hadlayeyna aan soo sheegnay inuu muhim u yahay fahamkii nusuustan aan horeba u soo sheegnay inaanu ahayn albadaa waxay ku magacaabaan aanu ahayn farqino u dhaxeeyo albadaana siday inoo bal luqadu ay tahay badaa yabdu wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun oo kale waxaa uga muuqday xaggii ilaahay waxaanay filanahaynba bada waa bimacnaa dahara haddaba masaadirtiisa waxa uu kaba mid ah badaa yabduu buduwan wa badaa'an oo macnaa wixii waa muuqday muuqasho buduwan iyo badaan albadaana had iyo goor waata meelahan markay sheegayaan soo rarto daba waxa markaa ujeeddadu ay tahay albadaa waxay luqadaba tahay wax ruuxa markii hore ama dee ka qarsoonaa oon u muuqan oo aanu ogayn oo marka dambe u muuqda taas baa badaa laydhah haddaba naskigu ma aha isagu taas ma aha sababtu ee ilaahay subxaanah wa tacaala wax kastaba isagaaba abuuray waxaan bal maalan dhacayo oo dhammi waa wixii uu sii qadaruu sii ogaada uu isagu abuurayeyna marka uu dhaco bal waxa aan jirin ee macduumkii hadduu noqdo oo uu ahaado suu noqon lahaana ilaah waa subxaanah wa tacaala waa ogyahayo wax isaga markii hore ka qarsoonaa oo dib ugu muuqday oo taasi keenay inuu axkaamtii markaa la bedelo axkaam markii hore jirtay oo dee si loo jideeyo si kale bal markaa ama adigu la bedelo la nasakho taa arrinku ma aha waayo ilaahay tacala allahu can dalika culuwan kabiiran oo naskhigan iyo badahani ee ilaahay subxaanah wa tacaala wax ka qarsoonaayo intuu dib ugu muuqday taasi ay keentay axkaamtii la nasakho taasi ma jirto bal haddaba badahaasoo barhkood yidhaaheen dee aan waxa weeyaan bal de waa hadal gaalnimo keenaye ayuu halkan inooga sheegaya iyo farqiga u dhexeeya naski iyo bada naskigu bada maaha ama albada waxaa la yidhaha iyo muuqasho waama albadaau baduhu bal xagga luqa iyo dee waxa macnihiisu yahay fa huwa an yadhara lahu inuu u muuqdo weeye maar oo shaksiga ama ciddiiba dee maar wixii kaana ahaa khafiyan calayhi mid ka qarsoon oo wixii isaga markii hore ka qarsoonaa uba muuqday dadkana waa ku yimaadee taas oo waxdee markii hore aan ku muuqan baa dib ogaanaysaayo markaasa la arkaa waxaad horood ku tala aad samaysay ama dee waxa weeye waxaade aad doonaysay wixii inaad bedesho ood wixii ama kaba noqoto hadalkaagii ra'yigaagii hore iyo ficilkaagii horea dhacaysa haddaba wixii wax markii hore ka qarsoona oon uba muuqan oo u muuqda ayaa albadaa la yidhaah min qowlihim qowlkoodii buu ka soo jeedaa badaa liya alfajru waxa ii muuqday waagii oo dee waagii marka uu baryo isagoo markii hore kaa qarsoonaa ayaa markaad aragto ayaabay tan imanaysaa bada liya alfajru wa idaa dahara lahu marka uu muuqdo cidda hadalkaa kuba hadlaysa wadaalika haddaba kaasna albadaa iyo wax markii hore kaba aan u muuqan oo ka qarsoonay oo imika marka dambe u muuqday laa yajuusu ma bannaana fi sharci sharciga fiigiisa kuma bannaana oo dee ilaahay subxaanah wa tacaala taas cilmigiisu waa ka almuxiit bikulli shay bal dee alaa yaclamu man khalaqa wahuwa aladiifu alkhabiir waxaanu isagu abuurin ma dhacayo abuurkaasna maaha wuxuu markaa bilaabayo uun ee waa wax uu ka horreeyeyba taqdiir oo cilmigii azaliga ahaa horta oo waa ku sabqay waa la qoray qabla khalqi الsamaawaati wاlardi haddana bal maala taasoo kale qabla khalqi الsamaawaati wاlard waana kan marka dambena ilaahay baa khalqay iraadeeyeyna oo intaasaaba dee ay wada noqonaysaa waxyaalaha intan kuba kulmaya ama aan wacdi qadarka noqonaysay haddaba iyada sharciga wax ku bannaan maaha ujeeddadu naskhigan ilaahay subxaanah wa tacaala axkaamta qaarkood nasakhay oo dee maslaxaad markaa inaga inoogu suganba uu nasakhay oo naati bikhayrin minha wamiliha ma aha wax ka qarsoonaayo u muuqday maaha wa qaala bacdu araafidati nimankaa raafidada la yidhaha barhkood baa waxay dhahan raafidadu waa nimanka hugullaada shiicada weeye shiicada dee iyagaa qayba ah waa kuwadan kusii talax tegey ku xeel dheeraaday tashayuca waa kuwa iyagu bal xataa dee barhkoodna ay ama ay deesan yihiinba imaamadii abubakar iyo cumariyo ay inkirayeenba oo taasoo kale ee aqwaalo aad u fogna ay leeyihiin niman labiyo tobanay tiriyaan oo ay ma ahaana ay iyaga dee kaba dhigaan inay macsuumin yihiin oo kale ay kaba dhigaan iyo dee itnay cashariyada oo kale haddaba kuwa barhkood baa waxay yidhaaheen yajuusu albadaa'u cala allahi tacaala huwa tacaala lahu can dalik wax la odhan kara maaha waa ku bannaan yahay bal kolley iyaga iyo waxay halkan soo wada qaadaan yahuud oo kale oo kuwana ay naskigaba si guud ay u inkireen kuwana badaa iyo dee naskigii aanay kala saarinay naskigii markay sugeen ay yidhaaheen naski waa jira ay yidhaaheen dee arrinkiisuba waa badaa waxaa markii hore muuqan ayaa uba muuqday oo kale oo iyaga kuwa yahuudiyaed ay soo naqlinayaan waxay leeyihiin dee naski haddii uu jiro wuxuu noqon lahaa albadaa buu noqon lahaa ama waxaan markii hore u muuqan oo u muuqdo dee taasna dee wax markaa ilaahay kuba bannaan maaha saa daraaddeed naskama ma jiro halkaasna waxaa kaa ratimaya inay yidhahan mee shareecada iyadu waata mustamir ka ahun wax la nasakhayba maba jirto kuwana markii ay iyagii naskigii banneeyeen ayay ka dhigeen oonay kala socon dee badahaas inuu bannaan yaho wax markii hore muuqan oo muuqday inay tahay وقال منهم وقال وxuu hi minهم xaaluu kaba mid yahay زurاaلة بن أعyم ninkaas زurاaلة بن أعyم la ydhaha fيi شhicrihi wuxuu ku yihi waa شhicirtani ay kuba soo aroortuun tarjamadiisii oo koobanna xagga hoose waa ka idinka dhigtay kolley si ay taallena waxay ka soo naqliyeen in yaanay uba tirinay kitaabka alaclaam la yidhaha khayrudiini zirakli leeyahay walow in sadar barhkeeda kalaamkiisii ay kaba tegeen laakiin waa cibaaradoodii cibaaradii markaa aclaam weeye ama zirakli bal markaa tarjamada kolley dee kitaabka aan sheegay tarjamo waa ku leeyahay kutubtan dee maalan dadka aclaamta lagu tarjameeyo siasiir aclaam nubala iyo tarjamo isaga kuma laho dee ihlalka ahaa in la geliyaba ma aha laakiin kutubtan docafada ragga a dhigtaa taasna tarjamu ku leeyahay sida miisaan اlictidaalka dahabi iyo lisaan miisaanka xaafid oo malaka ugu yar waasacsan intan arkay iyo bal maalan kuwo kale sida alwaafi bilwafayaati almacrifa wataariikha fasawiya waxyaalahaas oo dhan dikri ayuu kuba leeyahay waa dee xasba dilaaciyo inaha aan arkay ee kutubta kale docafada iyo kutubta rijaasha shiicada dhigtaba intaba iyadana dikri uu ku leeyahay bal haddaba ninkaas baa wuxuu yidhi ولولا البدى سميته وغير هائب وذكر البدى نعت لمن يتقلب ولولا البدى ما كان فيه تصرف وكان كنار دهرها تتلهب وكان كضوء مشرق بضبيعة وبالله عن ذكر الضبائع يرغب بل كل أبيض يدو انتن ka badan malaa bayd baad meel arkay weliba tacliiq yar kuleh uun waxa weeyaan kitaabkan aan hayno oo bal markaas welibana ka dhigayay inuu mahdi iyo iyaguna caqaydo gaaray mahdiga kaba qabaan walow aanu jirin oo isagu wakhtigaa ka horreeyey ay sheegaan ilmo yaroo ay lahaayeen meel goda ayuu galay sugi jireen oo ay leeyihin kaasaa soo bixi doona kaa wakhtiga fikraddaas soo baxday uu kaba horreeyey oo isagu waa nin mutaqadim oo boqoliyo kontonkii hijrada dhintay haddana dee iyaga mahdiga ictiqaadkooda raafido ahaan marka la eego iyo dee maaha kan iyadoo dadka ahlu sunno ay ictiqaadsayihin kolley waa ka duwan yahay bal markaa ninkaasa hadal beesi wuxuu mahdi kaba hadlaye duhuurkii kaba dhigay laakiin intaa wax dhaafsan un abyaadan kaba arkay ma jirto kutubtii aan maalan soo dhigtayna waa dee kitaabkeennan oo kale kitaab yadna usuululfiqiyo alwusuul ila alusuul laydhaha ibnu barhaan imaamkaa layidhaha leeyahay isaguna halkan buu abyaadunsan u soo dhigtay axkaamka aamidiye usuulkaana waa ku sugan yahay kutubta usuulka laakiin wax dhaafsan xataa qolooyinkii kutubtaa taxaqiijiyey inay kelimaadkay isku khilaafsan yihiin dhigaan mooyaane laakiin wax intaa dhaafsan oo taas allahuma ninkaasa arkay beyd kale intuu soo dhigtay wa tilka amaaratun tajiiu waqti adugu bal maalan kaba beyd kale uu ka horraysiiyey ayuu leeyahay duhuurulmahdi waxbuu kaba hadlaya calaa kulli xaalin laakiin sida u taalla bal imaka dee waa noocan wixii ay iyagu yaqaaneen badeen qisooyinna ninka way ka soo naqliyaan xaggan ah bada iyo waxyaalahaas kuba tacalluqsan muduga oo de imaka aanan waqti haysan inaan sooga naqliyo lisaan almiisaan iyo miisaan alictidaar iyo kutubtaa kuba sugan oo dee bal maalan habku heerku joogay haddaan sugnaan si ibnu xasmi soo naqliya si wuxuu ka yar laabmay ama hadal laga qaadan karo waxaas waaba wax kufrinimo keenayeen walow lobada haddii aan muuqashadan wax markii hore qarsoonoo muuqanaya aanu jirin oo u muuqanaya samaytuhu waan magacaabi lahaa haddaan eego saa tacliiq yaroo albayaan ulmulmic laydhaayoo halkan waxoogaa yaroo tacliiqoo kitaabku leeyahay ah oo nin kolley mucaasiri leeyahay dee waxaaban magacaabi lahaa intaa taa ku socdo weeye waayo abyaadda intaa wax dhaafsan iyo wax sharxaya anigaa sheegay masaadirtii dee walow meelo badan aan u laabmay intaa wax dhaafsan maan arage waxaabay noqon lahayd haddii aan dee mahdiga duhuurkiisa iyo kuu yahay waaban magacaabi lahaa haddaan bal saa ku socdo weeye hayraha aybin mid cabsanaya anigoon ahayn ee waxaa dhici karta haddaad idhaaho waaba dee fulaan ama waa taas oo kale ilaahay inay wax damba u muuqdaanoo haddana arrinta ay isbeddesho oo kale arrinta ay isbeddesho oo wixiiba la bedelo oo isagay qisadiisa ama ay wax soo naqli bal waxyaalaha ay soo naqliyeen waxaa kaba mid ahaa iyadoo xagga hoosena kalaan baa idinku sugan qaasimi jamaaludiin alqaasimi tacliiqiisa uu kaba soo naqlinayo isaga waxaad moodaa dee kutubtan in aan shiicad ahayn oo iyaga u tiilisay barhkood inay taa inkirsan yihiin shiicada nafteeda hadalkaa uu kaba soo naqlinaya arrin bay soo naqliyaanoo xagga hoose inoogaba sugan oo bal maalan wama adigu ay soo naqliyaan badaa lilaahi fii amri ismaaciila cibaaradan jacfar saadab kolley dee taa waa ka dhowrsoon yahay ama waa ka dhacay maaha laakiin waa iyagu yidhaaheen marka halkan tafsiirka waxay barhkood ku fasiraan mee waabada halkan inoogaba sugane jacfar saadiqoo nin a'imadii dee alubeytkee aad u qiimaha badnaa kaba mid ahaa oo inan uu dhalay oo ismaaciil la odhanayey bal markaa marka horena malaha markay tiraday tirsadaan a'immada marka hore khaliifadiisiiba uu noqonayey ayuu ka dhigay khaliifadiisii mid kaleo dee ninkan kale shahiirkee muuse alkaadib la ydhaaho ayuu kaba dhigay markii la weydiiyeyna iyada arrinkaas la weydiiyeyna wuxuu uhi badaa lilaahi fii amri ismaaciila macnaaha arrinkii ismaaciil waxa weeyaan ilaahay dee waxka markii hore isagaa dee imaamka ahaaye imanka imaamnimadii way kaba bedelantayoo wax kala muuqday waa sida imanka halkan tafsiirka inooguma sugan walow dee saaxiibulaxkaam xaazin iyo qolooyin say kuma fasireen ay ismaaciilu dabiix ay yidhaaheen oy leeyihiin dawracii ilaahay amray in la gowraco haddana markii dambe waa kan dee tii joojiyey ee isaga wax kale kuma furtay nebi ibraahim laga joojiyeye waa wax dambe muuqday oo arrinkii ismaaciil ee xaggii amrigii dabxiga waxaan kii ahayn baaba u muuqday taas ay barkood kuma fasiraan waana sida dee wasuulka kuma sugan iyo ixkaamka xaazimi iyo waxaan u jeedaa aamidi iyo ta kuma sugan weeyaan oo hadalkii kolley ismaaciil kan iskhilaafkaasna waa jiraaye bal waa hadalkaas oo kale uunoo dee ninkana dadkii qabay buu kaba mid ahaayeen samaytu hayr haabin wadikruulbadaa haddaba badaha oo la sheegaa nactub tilmaan wuxuu u yahay liman yataqalabu ruux ka isbedbedela ee kolba aan xaalo keliya ku sugnaan ee axwaashiisa isbedbedesho ayuu albada dikrigeed nacti u noqonaya walowla albada haddaanu kaasi jirin ma kaana fiihi tasarufun macnaa dee xaaladu xaalo iska caadi oo dariiqo keliya ku socotay noqon layde wax isbedbedel iyo tasaruf uu kaba yimaado muu yeesheen oo waxaan leeyahay albayaan almulmaci saaxibkaali halkan uu taa kaba fasira malaa waxaad kaba roonay tan imika sheekha iyo cibaaradiisano inay albada ay leeyihiin bade yajuusu albada cala allah waana tacaala allahu can dalika culuwan kabiiran hadalkoodu inuu ama hadalkiisa u dhacayo wa kaana wuxuu ahaan la kanaari dab oo kale oo tatalahabu ifti ololaysa daharaha zamankeed dab dee ololaysa oo dariiqadaa keliya laasimaysa oo keliya noqon lahay laakiin guduwigan ay waxyaala u muuqanayaan baa tasarufkan iyo dee waxyaalahan kale ee isbedbedelkaa keenaysa wa kaana wuxuu aan la ka daw'in sa iftiin mushriqin ama daw mushriqin dhalaalayo iftiimayo biariicatin dabiica ahaantiisa un kaa mushriqa kuba ah وبالله عن ذكر الضبائع يرغب أي ويرغب وللنا عايو عن ذكر الضبائع الضبائع الشيطان كذي إن إلا وطبيعة بالله إلهي بل مثلا أدو وهذا الذي ودي أي كل بنين البدا على الله رأي تنكام متاين وزعم بعضهم بركود وحي الشيطان أنه يجوز على الله تعالى البداو فيما لم يدل عليه عباده بركود انتبوا وهذا الله قال نموي بل وحويان in bada uu ku bannaan yahay ilaahay wixii aan addoomihiisa aan weli daalacsin oon weli la ogaan dee haddana inuu bedelaba xukun markii hore weli aan iyagii soo gaadhin inuu bedelo taas inay bada halkaas iyo wax kaloo muuqday arrinku uu yahay wahada khadawn liannahum in araaduu hadday ula jeedaan bilbadaa'i ma bayannahu wixii aan soo sheegnay oo min an yadhara lahu min annahu yadharu lahu inuu u muuqanayaa maa kaana khafiyan canhu wax ka qarsoonaa fahada kufrun waa gaalnimo bal ka daran kuwa iyagu manceyaya man naskhiga ee ujeeddadoodu ay ahayd si shareecadoodu mustamir u noqoto taa kaba sii xun watacaala allahu can dalika culuwan kabiira wain kaana araadu bihi hadday ula jeedaan badahan ay sheegayaan تبديل العبادات والفرائض عبارة نصه عبارة استعمالات وعبادات كان فرائض لما بدليه فهذا لا ينكر إن تبديل عبادات هي فرائض أي لعضي لما انكريه لأنه لا يسمى بدان لكن لهما مغعابية بداء لهما مغعابية كه لأن حقيقة البداء ما بيناها حقيقة البداء ووحق رسونا أو مغير وتاسو عضيني فلم يكن لهذا القول وجه قول كان مركز wax wejiyo u sugnaaday maba jirta laakiin marka horeba inay soo naqliyaan mayahan waxyaalaha bal kutubta kalaamkiiyo waxaa ha lagulaba hadlay meeshan usuulka dee waxaan weliba camal kaba ratib ahayn in lagu soo naqliyo may ahayn be faslun faama nasku lficli ficilka oo la nasakho qabla dukuuli waqti waqtigiisa intaan u soo gelin fayajuusu waa bannaan yahay walaysa dalika bibadaa'in mana ahaa bada maaha waa masale kale tani oo masaa'ishii naskiga kaba midoo cusub waxaanay tahay waa masalo ay kaba cabiraan kuwa kaleba ama barkood naskhu lficli qabla tamakuni min ficlin naa waxbaaba la ysfaray wixii intaan wakhtigihii ruuxa ay u suurto gelaysay inuu laba yimaado oo uu imtifaalkii isaga xaggiisa ka dhaca aanay mugaadhinba ayaa la bedelo oo la nasakhay taasoo kale weeye marka waxay leeyiin dee bada maaho maaho ilaahay waxa kale oo u muuqday markaas maaha isaga iraadadiisii ay ahayd arrinkana kolley faa'iide aan sheegi doonin buu leeyahay markii dambe uu nasakhayna xikmadaasu u nasakhay baa jirta oo dee waxaabaa jirta salaadaha shanta ah markii hore shan keliya laynaguma waajibina konton salaadood baa rasuulka ilaahay lagu soo waajibiyey iyadoon cidi samayn oo dee rasuulka ilaahay soo gaadhee laakiin aan la samayn waa tan ilaahay subxaana watacaala inaga kor yeelay ee shan keliya uu inoo soo reebo inoo nasakhay marka hadday dhacdo wax in laysfaro amar uu meesha yimaado wakhtigii amarkaa ay fulin lahaa iyadoon la gaadhin naskhi uu yimaado dadkina hadda wujuubkii ay ka war heleen iyo amarkii laga war helay dhib ma laha naskigu waa suurtagal waa jaa'is ay culimmada intooda badani qabaan badana maaha